نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalilima jimca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kalena waafaqsan soddon iyo kowga bisha janaayo labada kun shan iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sideena carruurta yar uga dhigi karnaa kuwa si wanaagsan ula dhaqma bulshada saaxiibo wanaagsanna aan ugu doori karnaa warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan inshaa allah qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaad walba ku waraysanna carruurta nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyo jawaabiyey ka bixiyeen su'aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore xubinta sheeka xidhiirta soomaalida ayaad sidoo kale maqli doontaan inta uu barnaamijka socdo waxaanan barnaamijka ka marnayn xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب
waa hagaaga waalidiin iyo carruurba waxaan mar kale awad idin kaleynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka aynu ku bilowno qodobka ugu horreeyo sideen carruurta yar uga dhigi karnaa kuwa si wanaagsan ula dhaqma bulshada saaxiibo wanaagsanna aan ugu doori karnaa warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaa idinku soo maqan صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل saaxiibka wanaagsan wuxuu qofka bini'aadamka ku yeelan karaa saamayn xooggan halka saaxiibka xunna uu sidaasi la mida uu saamayn ku yeelanaya shakhsiyadda ruuxa waxaa habboon in qofka bini'aadamka uu doorto saaxiib wanaagsan si ay ugu wanaagsanaato akhlaaqdiisa maadaama uu saaxiibka wanaagsan yahay qof mar walba kugu hagaya dhabbaha saxda ay kugu badbaadayso adduunyadaada iyo aakhiradaada intaba markaan eegno dhanka ubadka waxaa terbiyadiisa iyo barbaadintiisa guriga iyo dugsiga fasaadin kara saaxiibka xun mar walbo ilmaha yar yeeshaan saaxiibo xunna waxaa laga dareemayaa isbeddello ku yimaaday habdhaqankiisa iyo dhanka waxbarashada haddaba sida habboonna waxay tahay in waalidka ubadkiisa ka ilaaliyaa saaxiibka xun taa beddelkeedna uu ku booriyaa saaxiibka wanaagsan saaxiibada wanaagsan ay carruurtu yeelanayaan waxay qayb weyn ka qaadanayaan inay si wanaagsan ula tacaamulaan bulshada inteeda kale iyadoona ka baranaya saaxiibada wanaagsan wax walba oo ah qiyamka toosan sidoo kale waxaa ku koraysa maskaxda ubadka iyadoo sidoo kale horumaro ballaaran ka sameynayaan dhanka waxbarashada carruurta yar in lagu booriyo in madarasada iyo xaafadda ay saaxiibo wanaagsan ka samaystaan waxaa ka dhalanaysa in ubadka kalsooni buuxday ku qabaan naftooda sidoo kalena ay ixtiraamaan oo ay wanaajiyaan dadka kale iyadoona midaasi keeni karta in ubadka uu ogaado awooddiisa ku aadan waxbarashada iyo waxqabidkiisa dhan weliba oo looga baahdo waxay sidoo kale ubadka midaasi ku saacidaysaa inay ka guulaystaan dhammaan qalqalka iyo walwalka soo wajahaya mararka qaar saaxiibada wanaagsan ay ubadku yeeshaan waxay sidoo kale keeni kartaa inay carruurta si wacan u aadaan madarasada dhanka waxbarashadan ay ka soo dhalaalaan ilmaha aan layn saaxiibada wanaagsan ayaana mararka qaar laga yaabaa inay soo wajahdo dhibaatooyin kala duwan oo ku aadan dhanka madarasada iyo waxbarashada نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل يا صديقي فليكن ميثاقنا علما وزادا بيننا يحيي العليل أو بقرآن لنحفظ آيه أو بهدي المصطفى نعم الخليل أو بهدي المصطفى نعم الخليل haddaba sideen ubadka ugu doori karnaa inay yeeshaan saaxiibo wanaagsan marka hore waa in labada waalid ee barbaarinaya ubadka ay carruurtooda u noqdaan tusaale wanaagsan aabbaha iyo hooyadana ay wanaajiyaan xidhiidhkooda kala dhexeeya bulshada inteeda kale ubadkan ay arkaan habdhaqanka wanaagsan ay waalidiintiisa kula dhaqmayaan dadka sida qaraabada deriska iyo guud ahaan dadka markaasi la degan deegaanka ay ku nool yihiin tanina waxay keeni kartaa in carruurta markii ay dugsiga ama madrasada joogaan ay ku dadaalaan ardayda inteeda kale ay kula dhaqmaan habtacaamul wanaagsan oo lagu riyaaqo qaladaadkiisana uu saxo mar welibo asaaliibta kale ee carruurta ku saacidaysa inay yeeshaan saaxiibo wanaagsan waxaa ka mid ah in carruurta loo ogolaada in waqti ay la qaataan dadka kale sida in carruurta yaray la ciyaaraan ilmaha kale ee deriskala ah ama la geeyo goobaha ay carruurta ku ciyaaraan si halkaasi ay uga bartaan saaxiibo wanaagsan tacaamulka bulshadan ay wax badan uga bartaan waxayna midaasi leedahay faa'iido inay ka mid tahay in carruurta ay halkaasi ka helaan saaxiibo wanaagsan oo waddada saxdaa ku haga inta noloshooda aan akhlaaqdooda ay ku wanaagsanaato waa inuu waalidka uu mar walba ubadkiisa ku booriyay in ardayda fasalka la fadhiya ama deegaan kala degan uu kula dhaqmaa si wanaagsan salaamaan ardayda fasalka xilliga uu galayo ama xilliyada nasiinada lagu jiro ee iskuulka waxayna tallaabadani keeni kartaa inuu barto ilmaha yar saaxiibo wanaagsan oo uu la dhaqmay xilliga iskuulka waddooyinka kale uu munaasabka ee ubadka loogu doori karaa saaxiibada wanaagsan sidoo kalena lagu hagaajin kara habtacaamulkiisa ku aadan bulshada waa inuu marka hore ka hadli karaa ra'yigiisa iyo fikirkiisa aabbaha iyo hooyada barbaarinaya ubadkana waa inay ku dadaalaan in ubadkooda uu noqda mid fikir leh taasina waxay ku imaani kartaa in marka hore labada waalid ay ubadkooda ku dhiirogeliyaan inay fikrad keenaan maskaxdoodana ka shaqaysiiyaan waxayna midaasi ku caawinaysaa ubadka inuu noqdo mid dhexgala bulshada dhaqan wanaagsanna kula dhaqmi karaa saagiisa balse haddii ay dhacdo taa cagsigeeda waxaa adkaanaysa in mahayaruu dadka dhex galo saaxiibo wanaagsan uu ku yeesho dugsiga ama deegaanka in ubadka yar la geeya madarso wanaagsan oo lagu barto shareecada islaamka qiyamka iyo akhlaaqda toosanna ku hagaysa carruurta ayaa waxayna kalin weyn ka qaadanaysaa in ubadka yeeshaan saaxiibo wanaagsan oo mar walba kaga dayanaya dhaqmada wanaagsan maadaama madrasadaasi ay tahay mid ubadka ka soo baxayay ku wanaagsan yihiin majaal weliba dhaqankooda ku aadan bulshada labada waalid ee dhalay iyo walaalihiisan uu yahay mid aad u wanaagsan in carruurtaada aad bartaa siday ula xidhiir lahaayeen dadka kale ayaa waxay ka mid tahay asaaliibta ubadka ugu kaalmeyni kara inay yeeshaan saaxiibo wanaagsan waana in ubadka aad ku buurisaa ixtiraamka dadka waaweyn si xushmad iyo ixtiraam ku dheehanna uga jawaabaa su-aalaha ay weydiiyaan dadka kale waana dhaqan wanaagsan oo haboon in ubadka lagu tarbiyeeyo intii ay yar yihiin si ay u guulaysato tarbiyada korinta ubadka in carruurta looga sheekeeya qisas ku saabsan saaxiibtinimada iyo faa'iidada u leeyahay saaxiibka wanaagsan ayayna waxay ka mid tahay waxyaabaha ubadka ugu kaalmeyni karaa inay yeeshaan saaxiibo wanaagsan waxaanay ka faa'iidayaan qisaskaasi iyo sheekooyinkaasi inay carruurta noqdaan kuwa fahma qiimaha ay leedahay saaxiibtinimada waxaan warabaanaya inuu si xaqiiqa u arka saaxiibka wanaagsan ee looga sheekeynayo mar walbo isagoona ka fiidhinaya sifaadkii looga sheegi jiray saaxiibka wanaagsan ugu dambayntii in ilmaha yara yeeshaan saaxiibo wanaagsan oo dhabaha saxda ku hagaa akhlaaqdoodan ay ku toosayso ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee tarbiyadooda ku toosayso maadaama tarbiyada ubadka laga doonayo dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan bulshada deegaanka ku dhaqan saaxiibka wanaagsan ayaana wuxuu leeyahay faa'iidooyin kala duwan oo adduun iyo akhriintaba waxaanuu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi isagoo ka hadlaya saaxiibtinimada ruuxa wuxuu ku din yahay saaxiibkiisa midkiina ha iska fiiriyo qofka uu ka saaxiib dhiganayo waxaana xadiidkan laga qaadanayaa in ruuxa muslimka ee khayrka iyo wanaagga doonayo uu doorto saaxiib wanaagsan oo ku caawiyo samafalka iyo takhwada saaxiibtinimada ku dhisan iimaanka iyo akhlaaqda wanaagsan waa mida keenaysa in la dhisa mujtamac islaami oo awood badan
إنا سنخسر هذه الدنيا إذا سرنا إلى الرحمن بالزاد القليل إنا نريدها صحبة ممتدة للجنة العليا لفردوس ظليل يا صديقي هذه الدنيا متاع والسعيد من أعد إلى الرحيل أسفي على من ذا أضاع عمرا قصيرا ظل فيه عن ونظام النجوم وسواه لم نجد أولا من مذهبي وسواه لم نجد أولا من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى
waa hagaaga markanna waa xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku wareegsanay carruur fara badan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyagoona ka jawaabaya su-aaliyaynu weydiinay toddobaadkii hore u dhacaya sida tan waxaad akhrisaa tashahud iyo su-aashii kale ahayd waxaad sheegtaan laba degmo ka tirsan degmooyinka mudooga waa kuwaan iyagoo ka jawaabaya oo waxaan la yeelanay wareysyadeen ku soo maqan
هلو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo سلام محمد
halkeed naga soo wacaysaa دقنا ساقلة
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii la soo dhaafay mala socotay
ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
عابد واقع على عبد واقي عدادو ما شاء الله
madrasada wax ka barataa
مدرسة دار القرآن
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن تفسير كتاب
maasha allah n maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gaba iyo wixii la mid ah جزري ha inoo aqri بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النار للمريد بالنون والتنوين والهدود سميته بالتوح والفال عن شيخنا المهيب الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ الدين فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست الرتبة فلتعرفي همز فأن ثم عين حاء مهملتان ثم عين خاء الثاني إدغام بستة أتت ليرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغمه فيه بغنة بينمو علمه إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك الدنيا ثم صنوان تلا
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
مجاهد
waxaan ku rajeynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifayo آمين
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجاهدين مال كسجان دار أهان أميركان أو العيدة إذا عدا الفرقان
annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
معاك halkeed naga soo wacaysaa
لا كون برا
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii la soo dhaafay mala socotay
ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله ولا تبيات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
قاعد تعيه وبي- madrasada wax ka barataa اقرأ
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah يا قرآن maasha allah Een, maxaad barnaamijka tarbiyadda carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah قرآن ha inoo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
magaalooyinka meel kastay joogto ayaa amiirkeena wuxuu
annaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo sheekh cabdulaahi xasan halkeed naga soo wacaysaa
degmada kuudarow
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii la soo dhaafay mala socotay
haa su-aalihii la weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
haa waayayaan ka horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug قال كعية يوبيو
madrasada wax ka barataa
معك قردوة
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah جغرافيا علوم حساب عربي وحكة صومالي يوحي لمد
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
دكتورة
waxaan ku rajeynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifayo إن شاء الله
maasha allah Een, maxaad barnaamijka tarbiyadda carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
جبل
إنه آخر أول واجبين على العزيزين معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الأولى وأنه الرب جل الأكبر الخالق البارئ والمصور بر البرايا منشئ الخلاق الداعي إلى لسان سابق الأول المبين بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa إعادة إسلامي الفرقان المجاهدين في مركز الجوان
annaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo حتى عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa
دجملة جمامة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii la soo dhaafay mala socotay
ها su-aalihii la weydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ka horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله maasha allah ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
هذه دعكة
maasha allah Een, maxaad barnaamijka tarbiyadda carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
قرآن
ha inoo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
madrasada wax ka barataa
مدرسة رمضان
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن التربية
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
إذا عدا الفرقان رأي أبي والعلام فلسطين annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
وأنا عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa دقمي جنانة
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها
su-aalihii lisweydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ka horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
هذه أنت الكعب السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
محمد أبو بكر halkeed naga soo wacaysaa ابن سلقنا
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها su-aalihii lisweydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
ها
waayayaan ka horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
ذلك عيد قبيو
madrasada wax ka barataa عاد قردو
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
حسابك إنجليزك علومك جغرافيا يوحي لمدك waayahay
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto
مجاهد
waxaan ku rajeynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifayo إن شاء الله
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
walaalaha muslimiinta ee- ee ghaza iyo amiirkeena buuceyda
waayahay idaacadda cemel furqan
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
calaykum salaam waraxmatullah assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo abdullah cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa haa su-aalihii lisweydiiyey ma soo diyaarisay haa waayayaan ka horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الص- وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين في أمركم أو عيدا
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
رشيد يا كوبيبة يا السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
يا أحمد
halkeed naga soo wacaysaa ويعزكم مبروك barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
آه su-aalihii lisweydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
آه
waayayaan ka horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud
التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك وعلى عباد الله asalaamu الصالحين calayka ayuha annabiyu أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
ذلك أيه وبي- ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجاهدين في إذاعتي أمريكا أبو جبيرة أبو عبيدة
annagana oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
الرحمن أحمد halkeed naga soo wacaysaa magaaladda kulmidarow
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay haa
su-aalihii lisweydiiyey jawaabadu ma soo diyaarisay
haa
waayayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad akhrisaa tashahud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم وعلى أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى أجدادنا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أي عبده ورسوله
maasha allah ilaah ha ku barakeeyo su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka mudug
أحاول
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
ضميركين أبو عبيدة إيو أبو عبيدة إيو أي- إيو الفقر إنجازيك ميليه جيغاندن
annagana oo ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
عبد الله
halkeed naga soo wacaysaa
من برد barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
su-aalihii lisweydiiyey jawaabadu ma soo diyaarisay
maasha allah Een, maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan oo soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii lamid ah
وفي hay akri
الله وأكبر السلام كام لا نزام الله ونزام تنكرك الله ومن يوم يوم من عواد يا بول أيرنا وعين من ذاتي بدون إسرائيل إذا جهوك مريض كلية بعد مريض أنا جاي أشتري قدس أو هشنا نبي Amin.
maasha allah cabdullaahi ilaah ku barakeeyo soo weynooyaa
ya
annagana ku salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان آه، والأمان والأمان waa hagaaga qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaase markan idinku soo maqan xubinta sheeka xiriirta soomaalida taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah
Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado geldala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin caruure waxaa idinkaga sheekeynaa sheeko yar oo qiso iska ah waxayna ku saabsan tahay nina waxaa la dhihi jiray magaciisa adoomow magaciisa waxaa waaye adoomow marka miday saaxiibo yihiin midkay saaxiibada yihiin mar walba ma aragtaa wuxuu ku leeyay mataqaanaa mataqaanin caruure adoome ay adoomow adoonkeegiyo mar walboo wacaayo wuxuu leeyahay adoomow adoonkeegiyo ninkii marka oo adoomow la dhahayay mar walba wuu dhibsadaa ereygaas qalbiguu ka dhibsadaa mar walba wuxuu leeyahy adoomow addoonkeygiyo adoomow addoonkeygiyo mar walba waa casaasuu leeyahy ninkana magaciisane adoomo waa la lahaa bes maalin maalmaha ka mid ah sidii looga barnaabo wuxuu dhahay adoomow addoonkeygiyo ninkii adoomow la dhihi la dhihi jiray wuxuu dhahay adoomow adoomow adoomow isinkayga waaye anigana adoomow adigana adoomow labadeenna adoon ilaahay leenahay uu dhah sheekadan yarna waxaan ka faa'iidaynaa waxa- waxay tahay caruure in aadan qofka bini'aadamka ah aadan ihaanaysanin oo aadan yasin iskala wey- ee, iskala weynaanin ileen insaan ayaad isla tihiin alle agtiisana waa ka wada siman tihiin waxaa laga yaabaabo inuu kaaga s- yacnii dhow yahay alle oo kaa darajo sareeyo uu maaragtaayo kaa camal fiican yahay ayaa laga yaabaa marka ma ahan caruure qofka bini'aadamka ah inaad yistidoo ku xadgudubtid mar walbo intaasaan ka faa'iidaynaa sheekadan yar samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya
فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaase markani ku soo dhowaataan xalqada afartan iyo lixaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruure kusoo dhawaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaan kusoo jirnay duulaankii tabuuk meydaankiisa nebigu uu leeyahay iisoo dhiiba walaalkiin way u dhiibeen markii uu u diyaariyey qeybtii dhinac loo dhigi lahaa ayuu yidhi ilaahow waxaan galabaystay aniga oo raali ka ah ee raali ka noqo wuxuu yidhi cabdullaahi bin mascuud shalaatadeediiyey haddaan noqon lahaa qofka dhintay oo godka dhinaca loo dhigaa nebiguna waxa uu kasoo laabtay tabuuk mar uu marayay meel saacada loo soconayay madiino waana meel ay ugu yimaadeen raggii masjidka diraar markii uu tabuuk u diyaargaroobayey waxay ku dhaheen rasuulkii allow waxaan dhisnay masjid aan ugu talagalnay dadka baahida gaarka ah qabo inay ku tukadaan xilliyada mugdiga iyo roobka waxaan jeclaysanay inaad noogu tukato wuxuu ku yidhi anagu hadda socoto ayaan nahay markaan tagno ayaan kadib idin soo laaban doonaa inshaa allah markii uu degay meesha loo yaqaano diawaan ayaa waxaa dhanka samada ugu yimid qabarkii masjidka markaabuu u yeedhay maalig bin dakhshuum iyo mucaan bin cabdi wuxuuna ku yidhi aada masjidkaas ehelkiisu dulmiga u saaxiib yihiin sooni dudumiya oo guba way baxeen ayaga oo degdegaya waxayna u tageen reer saalim bin cawf waana dadkii reer maalik bin dakhshuum macaan ayaa ku yidhi in yara sug waxaan dab ka soo qaadanaa ciddeedee wuxuu soo qaaday laan geed timir ah wuxuuna ku qabtay dab kadibna waxa uu la aaday masjidka wayna gubeen allah ayaa waxauu soo dejiyey والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
ibnu cabaas wuxuu ka yidhi aayaddan waxay kusoo degtay qolo ansaar ah oo masjid dhistay abu caamir alfasakh ayaa yidhi masjidkiina dhista waxaad awoodaan oo hubna diyaarsada waxaan aadayaa boqorka ruum waxaana kala imaanayaa ciidamo kadibna waxaan saarayaa muxamed iyo asxaabtiisa markay ka dhammaadeen dhismihiisa ayay nebigu ku dhaheen anaku waan ka dhammaanay dhismaha masjidka waxaan jeclaysanay in aad noogu tukato oo barako noogu ducayso markaa buu allah soo dejiyey لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ۖ والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ۗ والله عليم حكيم
nebigu markuu ku soo dhowaaday magaalada ayaa waxaa soo baxay dadkii haweenkii iyo carruurtii ayagoo dhahaya waxaa nagu soo baxay dayaxii waxaana nagu waajibtay mahadnaq duulaankii tabuuk wuxuu ahaa duulaankii ugu dambeeyey uu nebigu hogaamiyo waxaana allah soo dejiyey duulaankaas suuradda lagu magacaabo baraa waxaana lagu magacaabi jiray xilligii nebiga suuraddii banaanka soo dhigtay wixii qarsoonaa maxaa yeelay waxay banaanka usoo bixisay munaafiqiintii sirtoodii sidoo kale duulaankii tabuuk waxaa ku jira qisadii saddexdii saxaabi kacab binu maalik hilaal bin umaya iyo miraarata bin abi rabiica kuwaas oo xaadiray dagaalkii beder wax cudurdaar ah oo reebayna uusan jirin markii uu nebigu kusoo laabtay madiino ayay u yimaadeen munaafiqiintii ayagoo cudurdaar been sheeganaya nebigana waa uu ka aqbalay laakiin kacab iyo asxaabtiisa dib ayuu u dhigay arrintooda intii allah ka soo dejinaya toobadooda waxayna ka mid ahaayeen mu'miniinta kuwooda akhyaarta ah waxaana ku soo degtay arrintooda qowlka allah ay ah لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم allah ayaa dib u dhigay toobadooda si loo imtixaano dunuubtana loogu tirtiro maxaa yeelay waxay ku jireen kuwa runta sheega saxiixu ibn xibbaan waxaa ku yimid xadiid laga wariyey umudar waxay tidhi markii abuudar geerida usoo xaadirtay ayaan ooyey wuxuu igu yidhi maxaad la ooynaysaa waxaan ku yidhi maxaan la ooyeynin waxaad ku dhimanaysaa meel cidlo ah dhar aan kugu kafanana ma hayo gacmo aan kugu duugana ma lihi wuxuu ku yidhi bishaarayso oo ha ooynin waxaan maqlay rasuulka oo ku leh koox aan ku jiro mid idinka mid ah wuxuu ku geeriyoon doonaa meel cidlo ah waxaana janaasadiisa ku tukani doonta koox muslimiin ah dhammaan raggaas waxay ku dhinteen tuulo iyo meel dad joogo allah ayaan ku dhaataye been ma sheegin aniguna been liima sheegin ee waddada fiidhi waxaan ahaa inaan tagayo bacaadka kadibna aan fiirinayo kadibna asiga ayaan usoo laabanayay si aan u baxnaaniyo mar aan sidaas ku sugnaa ayaan arkay rag gaadiidkooda wata waana u gacan haatiyey wayna ii soo dhaqsadeen waxay igu dhaheen addoontii allahi maxaa kugu dhacay markaa baan ku yidhi ruux muslim ma ayay naftu ka socotaa ee ma kafanaysaan waxay igu dhaheen waa kuma waxaan ku yidhi abuuder waxay dhaheen masaxaabigii rasuulka waxaan ku yidhi haa waxay ku furteen aabbayaalkooda iyo hooyooyinkooda way u dhaqsadeen wayna u galeen wuxuu ku yidhi bishaaraysta waxaan maqlay nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka ayuu sheegay kadibna waxa uu yidhi haddaan haysan lahaa maro aniga iyo xaaskayga kafan noo noqoto ma aanan aqbaleen in kafan liiga dhigo mare aanan lahayn ama xaaskaygu lahayn allah ayaan idinku dhaariyey yuusan ikafanin nin idinka mid ah oo amiir soo noqday ama ugaas qabiil ama warqadgeeyo imaaro ama nabadoon raggaasna kama mid ahayn nin aan qaban shaqooyinkaas ou sheegay marka laga reebo wiil yar oo reer ansaar ah wiilkii ayaa yidhi adeer aniga ayaa kugu kafanaya maradeedan iyo laba maro oo hooyaday toshay oo boorsada iigu jirto markaas ayuu yidhi adiga ayaa i kafanaya waxaana kafanay ansaarigii way ku tukadeen wayna duugeen waxayna ahaayeen rag dhammaantooda yemeniyiin ah markii nebigu tegay tabuuk ayaa waxaa u yimid boqorkii aylah wuuna la heshiiyey jizyadana waa wuu iska bixiyey sidoo kale waxaa u yimid dadkii jarbah iyo ardax waynala heshiiyeen jizyadana way iska bixiyeen kitaabna waa wuu u qoray kadib khaalid bin waliid ayuu u diray akiid ruudowmah wuxuuna ku yidhi waxaad u tegi doontaa asaga oo ugaaranaya lo-ey khaalid wuu socday wuxuu il aragti ah u tagay qasrigiisii waxayna ahayd xilli bisha dayax tahay waxay aragtay naagtiisii lo-eydii oo geesaheeda ku xoqonaysa albaabka qasriga markaa bay ku tiri tan camal weligaa ma aragtay wuxuu ku yidhi maya allah ayaan ku dhaartaye waxay ku tidhi yaa ka taga taas oo kale wuxuu dhahay cidna kadib waxa uu u degay hoos wuxuuna amar ku bixiyey in loo kooreeyo faraskiisa waxaana raacay dad ka mid ah qoyskiisa wuxuuna daba qabtay lo-eydii markay baxeenba waxay la kulmeen fardowleydii nebiga waxayna dileen wiilkiisii asna waxay u keeneen nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna u badbaadiyey dhiiggiisii wuxuuna kula heshiiyey in uu jizye iska bixiyo uuna sii daayey wuxuuna ku laabtay tolkiisii ibnu isxaaq wuxuu yidhi wuxuu ku nagaaday nebiga tabuuk dhowr iyo toban habeen kadibna waxa uu u laabtay madiino ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaa ii sheekeeyey moxamed binu ibraahim binu xaaris attamiimi in ibnu mascuud dhihi jiray waxaan istaagay habeen siq dhexe aniga oo la jooga nebiga duulaankii tabuuk waxaan arkay dab ama iftiin kor u baxayo oo ka baxaya dhanka ciidanka waan raacay aniga oo fiirinaya waaba aniga oo arkaya nebiga iyo abubakar iyo cumar oo duugaya cabdullaahi dulbijaadiin oo geeriyooday waxayna u qodeen god waxaana godkiisa ku jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumarna ay u dhiibayeen intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa carruurey xalqadii afartan iyo lixaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmeyna xalqada soo socoto waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markani ku soo dhowaataan su-aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana marka hore umaad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su-aalihii hore haddii wallah idmana toddobaadkan waxaan idiin soo gudbin doonnaa carruurey su-aale kaleo iskugu jira adkaar iyo sidoo kale juqraafi haddii aynu ka horreyno su-aasha koobaad iyo adkaarta waxay u dhaceysaa sida tan waxaad aqrisaan salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo tashahudka kadib su-aasha labaad yaa midda juqraafigana waxay idin leedahay waxaa sheegtaan laba degmo ka tirsan degmooyinka gobolka nugaal waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan teleefon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
فضياه مشرق في دروب الموكب آه فضياه مشرق في دروب الموكب
guud ahaana inta ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta waa toddobaadkani ku dhegaysateen qodobo kala duwan waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan carruurtii ka qayb gashay xubinta khadka telefoonka carruurtii jecladina ka qayb gasha balse wakhtiguu ka dhammaaday waalidiintooda mucallimiintooda iyo dhammaan dhegaystayaasheenna tani intaan ku kulmayna barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضلتنا به راية النصر الأبي قد أضلتنا به راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا لم يرب في ليالي الكرب لم يرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق